maalintii shalay waxaa deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ka dhacay dil ay geysteen maleeshiyo hubaysan maleeshiyaadkan ayaa waxa ay toogteen laba ruux oo hoola dhaqato ah kuwaasi oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmada matabaan labada ruux ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa bashiir gene iyo cali rooble kuwaasi oo ahaa wiil iyo abtigiisa oo hoola dhaqato ahaa dilkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aano qabiil waxaana dilkaasi kadib gudaha degmada ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed si kastaba ha ahaatee ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dagaalada ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya